oo maasadii shanaad ee laga tiriyay magaalada hargeysa maasadan ama heesta magaceeda waxaa la yidhaahdaa ninda baasha quusow ma ku daahi doontaa waxaa tiriyey maxamed cali filson afar iyo labaatankii bishii february siddeetankii waa hargeysa filson wuxuu yidhi deelayda baratiyo dawankaa baxaayee dhegahayga deeqee aan ku diirsanayo weligaa dib ha u noqon hadaleemina abidkaa daadihii ujeeddada darar noqon lamaalo lagu doojo beelaha isku duubni wadaneed wax u dana u doodo wax u daran u diidoo dig ka siisa xumihii hadday doodi furantoo dadku uu siman yahay shaxdan laysu wada degay nin waliba u duur xulay u darbaday dhankaygoo meel laga irduufiyo saddex iyo irmaan dhegay duulaan hadduu jiro dabar jaraya cudurkii dawga loo maraayo dulucduna mid qura tahay nin nin kale dulfuulo dul fuuloo wada dira diraaliyo dacubaydhku waace damiirkii hagaagsani bulshadiisa waa u dahab waa u daafac adagoo cidi aanay dumin karin dictoorkii aqoon lihi durdur weeye aan gudhin waa roobda-ahiyo sida dirirka cawleed doogiyo barwaaqiyo waa damal har weyn oo dadku uu ku hiran karo waxaan uga dan leeyahay diirka aan ka qaadee dabuubteedu waxay tahay deeleydu waa hees dariiq toosan weeyaan daaha gaariyaa furay doodana abwaanada isagaa u wada diray wuxuu daawadeedii doondoonayaayoo dabargooya leeyahay dabargooya leeyahay haddaan la isdafirahayn ma cid bay ka dadan tahay qofka sadiir ka saarmo waa lagu dareensiin waa wax dab iyo maaro diif iyo xanuun badan dulli iyo ka daran cudur kala dila dadka isjecel dan ka siiya duul nabad duul nabad degan oo u wada taal isu diida deer maxa halkay deertu qabatee sama loogu daagtago dalawada lamaalee laga buuxsho doobiga dibirku isu geeyey inta uu middo qoni darawaranka kii kale deeradu ismarin jiray wuu ka qiiqi jiray danab dabka laysu guran jiray deedna la isla bihi jiray yaa doonayoo raba dugsi mara qabyaaladay beeley ninkii yidhi inaan darajo siiya igu door samayde balse waa la duugoo duraayaanu aasnoo dani nagama haysee dururjaaga yaa fadhay yaa dooxay boogtii yaa doobiga u dhulay dadse hadduu la soo baxay oo uu muuqdo dacalkii daymaduna mar qura tahay waa inwaa inaan la daawane dabool aynu saarnoo dib u celinno kii yidhi wuu inoo digaaye madeylkii makuu gubay daldaloolka hadalkiiyo waa maxay isdalaasigu maxaa keenay dacartiiyo malabka laysku soo daray wax dinteenna guudii u damqaday abwaankuye soo tandurugtay heestii doolraacay hadalkii nin kastaaba dookii ku dabaashay maansada durbo qaar duweenee laga gooyey dabarkee loo yeelay dalabtee dib jirtay hallowdee deelqaafka laga dhigay dalqadii libaax iyo duddadii shabeel iyo yaxaas daaminkiisii dalab qaar ku siiyeen anigoon dardaar warin qof wuxuu ka daaqabaa deegaanta lagu guur nin dabaasha quusow ma ku daahi doontaa dabciyo haddana jiid waxa danteenna guudaan isla daydayaynoon dacallada ka joognee digsigaba kulaylkaa daboolkii ka qaadee ciday damaqday maasadu intuu doogtay nabarkii ku dilaacay wuxuu yahay dibidaabi ruuxooday loo haystay daynoo danyartiyo saboolku cunay duunyadoodo inta uu la dacal maray keligii dudubi iyo danta qaranku leeyahay tiisii ka doortoo didibsoo ka joogo daana aana cidi odhan haddaan dabin u aasnayn dahal u xidhnayn meel duqda igar ku maalayn dibirootiguu wado mawdacad helila soo kamay daleenteen dembigiisa uu galay daba joogtay maansadu yaan cidi duraynoo iska daayayaa yidhi mid kalea kasii daran waxaa jira dilaalin wuxuundabr wuxuun kala debero oo daaqa maalka qaranka oo weli hoos cidi u dayin afartaa dabeeye weli doodi ii furan weli doodii ii furan baldoonida shiraaqani mabiyay dul socotaa mise dooxa ciid weyn mahigaanka da-ayee dalka wada dhameeyiyo daruur yari masameeyin duurkii markay tahay dayaxnuur ma leeyahay ma iftiimiyaa dibad dooxada hargeysaad markuu daadku soo maro intee baa ka baxa doog heestuma dhamma waxay la tahay in dhowr bayd ka maqan yihiin laakiin tilintaa ayaanu ka haynaa